بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب رسول الله محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقل رب زدني علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته walaalayaal hadda ka hor waxaynu ka warramnay dhowr haween oo ka mid a haweenkii muslimaadka ahaa ee kudayashada mudna sida maryama bintu cimraan nebi ciise hooyadii iyo aasiya bintu musaaxim fircoon xaaskiisii iyo khadiija bintu khuwaylid haweeneydii koowaad ee nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo caaisha bintu abibakr asidiiqa bintu sidiiqa gabadhii runta badnayd ee saxaabiyadii weyneyd ee qaaliga ahayd ahaydna haweenaydii nebiga caa-isha iyo faatima bintu muxamed oo ahayd iyaduna gabadhii ama inantii uu dhalay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam haweenkaasi waxay ahayn haween khayr badan oo ku dayasho mudan laakiin waxa aynu soo qaadan doonnaa haween kale oo ayagana tusaale u ah gaalnimadiiyo astaanta oo ku suntan gaalnimadiiyo canaadnimadiiyo munaafiqnimada walciyaadu billaah oo iyagana in laga taxadaro oo laga fogaado mudan haweenkani waxa weeye labadii gabdhood ama labadii haween ee ay kala qabeen nebi nuux calayhi salaam iyo nebi luud calayhi salaam nebi nuux waxa uu ahaa calayhi salaam wuxuu ahaa rasuulkii koowaad awal rusul rasuulkii koowaad ayuu ahaa ee basharkaba loo soo diro dabcan nebiyaa ka horreeyey laakiin isagu rasuul buu ahaa oo manhaj iyo diin cusub oo beddelaysa awthaantii iyo sanamyadii ay qoomkiisu caabidayeen ayuu leeyihi muddo sagaal boqol iyo konton sannadoodna qoomkiisa waa u yeedhay oo habeen iyo maalinba waa u yeedhay qaab kasta iyo xirfad kastana waa adeegsaday korna waa ugu dhigay sarena waa ugu dhigay hoosna waa ugu sheegay waana la faqay si sir ahna waa ugu sheegay waxna way ka qaadan waayeen subxaan allah ayadoo ay sidaa tahay ayaa waxaa ka mid ahaa dadkiisii ama qoomkiisii ehelkiisii weliba haweenaydiisii iyo wiil uu dhalay oo iyagu aan rumaynin oo qaatay diintii gaalnimada haweenaydaas ama islaantaa waxaa magaceeda lagu tilmaamaa in la odhan jiray waa cila waa cila in sidaasaa lagu tilmaamaa magaceedoo saxa lama garanayo laakiin culummada qaar baa sidan dhaha marka haweenka ama gabadha waa cilada la dhaho waxay ahayd gabadh gaalad ah oo saygeeda khiyaanta oo aflagaaday socayda oo ku tilmaamtay inuu waalan yahay oo sirtiisa faafisa alla subxaanahu wa tacaala isagoo inaga warramaya guud ahaan labadan dumar eanu ka warrami doonno wuxuu ku tilmaamay suuratu taxriim wuxuu allaah leeyahy subxaanahu wa tacaala daraba allahu matala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين اللوح اللي سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا وحو اللوية لتسالك وقالوا بي أستانين أو نقطي علامات قالدا امرأة نوح وامرأة لوط haweenaydii nebi nuux iyo haweenkii uu qabay nebi luut calayhi salaam labadooduba kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn waxay hoos joogeen oo qabay laba addoon oo ka mid a addoommadayda wan wanaagsan buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala oo ah laba nebi fa khaanataahuma way khiyaameen dabcan khiyaanadaasi may ahayn khiyaanada gogoldhaafka la dhaho ibnu cabbaas waxa uu yidhi radia allahu canhu ardaa maa bagat imra'atu nabiyin qad haween nebi weligeed may noqonin tuu jidhkeeda ka ganacsata amayn gogoldhaafka taqaana ama suuqa marta maysan noqon laakiin fa khaanataahumaa waxaa looga jeedaa way khiyaameeyeen maxaa looga jeedaa labadii nemi waxay ku khiyaameeyeen diintiisiibay ka baxeen waxay ku khiyaameeyeen sirtiisiibay suuqa geeyeen oo ku kashifeen waxay ku khiyaameeyeen xaqii oo ay diideen baatilkiina madaxay u noqdeen ayay ku khiyaameebeen haweeneyda nebi nuuxuu qabayna waxaynu tilmaamnay in ay ahayd gabadh yacnii sirta nebi nuux faafisa waa kow waalina ku tilmaanta sidoo kalena dadka rumeeya nebi nuux oo iska yaraa markii horeba ayay u sheegi jirtay jabaabirada ama madaxda waaweyn ee qoomkii nebi nuux iyaguna way tumi jireen oo way garaaci jireen hadda nebi nuux calayhi salaam sagaalkaa boqol iyo kontonkaa sannadood ee uu dacwadda dadkiisa ugu yeedhayay waxaa la dhahaa marka si kasta loo buunbuuniyo wax dad ka yar boqol qof baa rumeeyey culammada qaarna ay dhahaan siddeed qof oo keliyaa rumeeyeyba waa hadda sagaal boqol iyo konton sannadood oo uu habeen iyo hadh labadaba uu yeedhay maalin iyo habeen labadaba dadka uu yeedhay kor iyo hoosna ugu dhigay haddana sideeddaa qof oo keliya kasoo rumeeya ummaddaas subxaana allah laa ilaaha ila allah marka waxaad qiyaastaa haweenaydiisani intaasoo sannadoodba isagana la noolay gurigiisana way kula noolay cuntadana way la cuni jirtay xuquuqda sawjka ah ee laysku leeyahayna way ka heli jirtay subxaana allah waxaa dhici karta inay carruur u dhashay haddana ilaahay agtiisa waxa ay uga tartay ma jirto rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala falam yugniya canhumaa min allahi shay-a wax ilaahay agtiisa ay uga tartay labadaa nebi ee uu qabay wax allaale iyo waxay uga tartay labada haweenahi ma jirto wa qiila dkhula annaara maca addaakhiliin waxaana lagu yidhi labadoodiiba gala naarta oo la gala kuwa galay marka marmarsiiyo ma noqonayso aniga odaygaygii ama sawjkaygii baa ah nin wanaagsan haddii aanu ruux shakhsiyaddiisu aanu ahayn isagu ruuxa wanaagsan ee shaqaysanaya marka dembigaaga cidina xambaari mayso cidina qaadi mayso walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa ayuu alla yidhi subxaana wa tacaala nafna nafta kale dembigeeda ma xambaaranayso kaamana daynsanayso walidaalik ba dadkii gaalada reer quraysheed waxay akhriyi jireen markii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lasoo saaray annak waxaanu nahay ahlulbeyt waxaan nahay reer quraysheed maxamed wuu naga soo baxay bes annaga in maxamed oo keliya nagu filan oo wuu noo shafeeca qaaday waana arrinta in dadka badankeeda iminka ay aaminsan yihiin dad badan oo soomaaliya oo aan ku baraarugsanayn arrinta oo dhahay anigu ummatu maxamed baan ka mid ahayey cadaabayaba oo isagoo allay shafeeca qaadaya ayuu aada moodid in la siiyey kaadhkii waa jannada uu ku geli lahaa marka waxa uu yidhi nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam markii uu buurtii istaagee maka ku taallay isagoo la hadlaaya inantiisii faatima faatumay xoolahayga wax allaaliyo waxaad doonaysid iga weydiiso maalinta qiyaame anigu waxaan kuu qaban karayaa ma jirto yaa safiya camati rasuuliillaah safiyey eeddadii rasuulkii ilaahayow waxaan kuu qabanayaa ma jirto xoolahayga waxaad doonaysin ka qaata adeeradii buu la hadlaayay abuu taalib wuxuu la hadlayay adeerkii abulahab wuxuu la hadlayay in maadeeradii caliy bn abi aalib jacfar ibn abi aalib dadkii ku ag dhowaa ee qoyskiisa ahaa iyo ehelkiisa ahaa buu wuxuu ku lahaa war waxaan idiin qabanayaa ma jirto idinmana shafeeco karaayo haddaydaan rumaynin ama ilaahay subxaanahu wa tacaala aydaan rumaynin marka waxay u tarayso xidhiidhkaa qaraabanimo ma jirto ruuxii haddii uu gaal yahay allana subxaana wa tacaala wuxuu tusaaleba inooga soo qaatay gabadha waa cila la odhan jiray ee nebi nuux xaaska uu ahayd waxaana lala halaagay ayada laftigeediina qoomkii nebi nuux ayaa lala halaagay oo waxa lagu qarqiyey biyihii iyo roobkii sida uu allah subxaanahu wa tacaala uu qur'aankiisa ku tilmaamay wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala faawaxaynaa ilayhi an isnaci ilfulka biacyunina wa waxyina faida jaa amruna wafaarat tannuuru fasluk fiiha min kulli zawjayn itnayn waahlak ilaa man sabaqa calayhi alqowl alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo waxyoonaya nebi nuux waxaad samaysataa doon ama markab samayso oo dabadeedna markaa laba xayawaanadaas ama shay kastaba lamaano ka mid ah yacni lab iyo dhidig doontii saar iyo qoyskaaga iyo ehelkaagana waad saaraysaa ilaa man sabaqa calayhi alqowlu minhum waxaa laga soo reebaya ehelkaaga ciddii weedhaydu ay ka hormartay yacnii qadarkii ilaahay uu ka horumaray inay kuwaas yihiin kuwa halaagsamay waxaa looga jeedaa bay dhahaan culummadu ilaa man sabaqa calayhi alqowlu minhum waxaa looga jeedaa ehelkiisa nebi nuux ciddii aan rumaynin oo ahayd haweenaydiisii uu qabay iyo wiilkiisii kancaan la odhan jiray ee isaguna aan rumaynin labadoodiiba waxay ku halaagsameen halkaasoo biyihii baa qaraqiyey gabadha kale aynu soo qaadanina waa gabadhii nebi luuta calayhi salaam xaaska iyo haweenka uu ahay gabadha tanna qur-aanku dhowr jeer meelo badan buu kaga hadlay ilaa cajuusan fi lkaabiriin cajuusada markaa ama gabadha duqda ahe qur-aanku uu tilmaamayo ayaynu ka warramaynaa iyada laftigeeduna dee nin wanaagsan oo addoon ah oo nebi ah ayay hoos joogto xaas oo ahayd qoomkiisuna waxay ahaayeen qoom lagu yaqaana caado xun iyo dhaqan iyo akhlaaq aada u xun waxay isku darsadeen gaalnimo iyo dhaqan aan caalamiinta hore loogu arkin ama jinka iyo insigaba aan ka dhicin baa lagu arkay qoomkiisii subxaan allah marka haweenaydiisu iyada shakhsiyaddeedu may ahayn sidii aan kasoo sheekaynay fakhanatahumaa way khiyaameen loogama jeedo gogol dhaaf ama inay suuqa carartay iyadu shakhsiyan ee laakiin waxaa looga jeedaa waxa ay ahayd gaalad welibana caawisa oo kaalmaysiisa oo kaalmo gaadhsiisa gaalada kale oo nebigii ilaahay nebi luud ayay sirtiisa fashilin jirta oo waxay had iyo jeer alle ugu sheegi jirtay martida u timaada dadka qoomkii nebi luud loo diray waxay qoom akhlaaqdu ay aada iyo aada uga dhimatay shakhsiyaddiisu ruuxa haba xumaado laakiin waxay la jeclaayeen xumaanta inay adduunyado dhan ay ku faafiyaan marka dadka martida ah ee u yimaada nebi luud bay u iman jireen calayhi salaam oo mart wuu marti qaadi jiray marka nebi luud markay martidu u timaado ayay gabadha tani habeen hadday tahay dab bay hurin jirtay dab bay shidi jirtay dabkaasay markaa ku iclaamin jirtay oo dadka kale ugu sheegi jirtay qoomkiisa ah in maanta meesha ay joogaan marti marka fayl bay soo gelayaan gaaladii qoomkii nebi luud oo ay leeyihiin martidaa noo soo saar si aanu ugu tallaalno ama siliijka aan ugu mudno cudurkan baase ay qabaan iyo caadada xun iyo dhaqankan xun ay leeyihiin subxaan allah haddii ay maalin tahayna qiiq bay fulin jirtay baa layidhi oo meesha qiiq bay ka kicin jirtay marka waxay ahaayeen calaamadii astaan lagu garanayo in markaa guriga nebi luuta calayhi salaam ay joogaan maxay ay joogaan dad cusub oo dhallinyaro ah ama wiilal ah oo marti oo ah deetana qoomkii nebi luud weerar bay kusoo qaadi jireen ayagoo doonaya inay kufsadaan wiilasha subxaan allah marka maalintii la halaagay nebi luud calayhi salaam waxa u yimi saddex malag oo kale ahaa malaku jibriil iyo mika'il iyo israafiil saddexdan malag baa waxay isku soo shabaheen saddex dhallinyaro qurxoon kadibna waxay u yimaadeen nebi luud calayhi salaam nebi luud wuxuu uga warramay inay magaaladani tahay magaalo khabiida magaalo xun ay tahay ee ay iskaga tagaan waxba martiqaad ugu ka cudur daartay calaa kulli xaal laakiin saddexdii nin baa waxay ku adkaysteen inay isaga marti ay u noqdaan wuu soo dhoweeyey laakiin warkii yaa sheegay habartii afka laga falay ee guriga joogtay baa warkeeda sheegtay subxaan allah laa ilaaha ila allah warkiiba waxay gaadhsiisay qoomkii in maanta saddex dhallinyaro weliba kuwii gu qurxoona ay yimaadeen gurigii way soo yaaceen markaa ayaga oo markaa baratamaya oo alle subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qur'aankiisa lacamruk innahum la fii sakratihim yacmahuun nebigii ilaahay buu ku dhaartay cimrigiis nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu ilaahay cimrigiisa uu ku dhaartay oo wuxuu ku yidhi cimrigaagan ku dhaartee nebigii ilaahayowe waxaad moodaa qoomkaas waa qoomkii nebi luud inay ku suuxsan yihiin ama ay sarkhaansan yihiin baad moodaa oo ay ku indhala' yihiin xumaanta ay wadaan marka weerar bay kusoo qaadeen qoom nebi luud calayhi salaam gurigii uu joogay ayagoo le saddexda dhallinyarada ahna loo soo saaro subxaana allah nebi luud waa la hadlay oo wuxuu idhi alaysa minkum rajulu rashiid war miyaanu idinku jirin nin wax kala garanaya nin rashiid ahoo garaadla ama caqlila miyaanu idinku jirin markaasuu tilmaamo uu ku yidhi waar haddii aad doonaysaan waxa aad doonaysaan inay tahay mucaashara dee haweenkaba u taga ama dumarkaaba bal u taga subxaana allah way diideenoo waxay ku adkaysteen in saddexdii dhalinyaro loo soo saaro dabadeedna nebi luuta calayhi salaam waa calaacalay oo wuxuu lahaa yacni haddii aan rukni ama gidaar adag haddii aan ku tiirsanaan lahaa oo aan wax iska dhicin laha yacni calaacal buu bilaabay nebi luuta calayhi salaam saddexdii nin baa isu sheego yidhi malaa'igtii rabbi baan nahay kumana soo gaadhayaan oo yacnii wax dhib ah kuu geysan maayaan waanaanu halaagaynaa bay ku dhaheen oo markaanu halaagno berri baanu halaagaynaa laakiin waxaa lala halaagayaa qoomkaaga haweenaydaada tan xumaatay ila imra'atak inahu musiibuhaa maa asaabahum ina mawcidahum asubxu alaysa asubxu biqariib haweenintaada marka laga reebo qoyskaaga haweenaydaadas xumaatay marka laga reebo iyadana waxa asiibaya waxa asiibaya qoomkaaga oo ah cadaabtii iyo ciqaabkii ilaahay uu kusoo dejinayo ballantooduna waa subaxa alaysa subxu biqariib subaxuna miyaanu dhoweyn waxaad moodaa ayadda aad ka inooga dhex muuqanaysa inuu nebi luuta calayhi salaam uu degdegsanaya in qoomka kan la halaago deetana markii lagu yidhi subaxa weeye goorta la halaagayo ayuu wuxuu yidhi iminkaba halaaga markaase malaa'igtii tidhi alaysa subxu biqariib oo subaxu miyaanu ahayn goor dhow isla habeenkii bay baxeen markaa nebi luud iyo labadii gabdhood ee isagu uu dhalay laba hablood oo uu dhalay saddexdeedaasaa baxay nebi luud qoomkiisa cidiye kamay rumaynin waa ehelkiisii isaga iyo labada hablood ee uu dhalay iyo haweenaydiisa haweenaydiisana waa gaalad subxaana allah way baxeen iyagii haweenaydiisi way dareentay markaa inay nebi luud iyo labadii gabdhood ay saraaceen waxay damacday markaa inay ka daba baxdo subxaana allah laakiin waxaa asiibay qoomkan wixii asiibay oo ah ciqaabkiibaa kusoo degay waanaan idiinsoo hadal dhaafe markii ay malaa'igtii dadkii qoomkii nebi luud ay ku adkaysteen in saddexda dhallinyarada ay soo baxaan ayaa malakul jibriil baa soo baxay deetana baalkiisa ayuu ku dhuftay gaaladii meesha taagneed kadibna way wada indhabeeleen dhammaantood oo waxaa la dhahdaa xataa meeshan ishu ay ku taallaba waxaad mooddaa inaanay weligeed ilba ku oolin oo way masaxantay gebigoodiiba marka ciqaabkii subaxii lagu ridayna wuxuu ahaa gacantiisa ama baalkiisa ayuu nbiayuu malakul jibriil calayhi salaam dhulka geliyey deetana gebigoodiiba iyaga iyo dhulkii ay ku taagnaayeen basaraa loo qaaday oo cirkaa la geeyey ilaa iyo cirka malaa'igtu ay ka maqashay digaaggii iyo diiggii cidiisii iyo dhawaaqiisii ay maqleen dabadeedna dhagxaan baa dusha lagala keenoo layidhi inkaari ku dhacda waa qoomkii nebi luud deetana dhagxaan baa dusha lagaga keenay kadibna waa la afrogayoo dhulkaba inta saa loo qaadaybaa haddana dhankii kale mooy dhankii ay daahirka ahayd yacni dhankii mu ay taagtaagnaayeen mooyaane dhankii kale loo foororiyey gebigoodiiba waa la dhalan rogay gebigoodiiba deetana dhulkii baa lagu sii daayay subxaana allah kadibna ilaahay roob buu dusha kaga keenay inkaaraysan oo lacnadaysan meeshiina waxay isu bedeshay badda dhimatay baxrilmayit waxay ku taallaa waddankan jordan ama urdun la dhahdo ee baxrilmayit ee ilaa iyo hadda bani aadamku aanay degin noolana aanu ku noolaanin ahna badda dunida ugu dhanaan oo muluuxadeedu ay tahay intaasu heerkeedu intaas ay tahay subxaana allah ahna meesha adduunka bani aadamka meelaha dhulalka marka laga juquraafi kalin meesha dhulka ugu hoosaysa adna al ard dhulka meesha ugu hoosaysa subxaana allah saasuu ilaahay u halaagay gabadhaasina iyaduna saasay ku halaagantay oo waxaa la tilmaama markay ka daba cararaysay ninkeedii iyo labadii gabdhood ee ay dhashay ayaa waxay dhahaan culummada qaar waxay noqotay gebigeediiba dhagax ama quraarad bay noqotay oo halkaas iyadu ku bakhtiday waxaana lala halaagay subxaan allah qoomkii la halaagayay baa lala halaagay labada haween ah rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay astaan astaanta gaalada iyagoo weliba ahaa dadkii ugu dhowaa xidhiidh wanaagsan la lahaa dad wanaagsan oo nebiye ah wax allaaliya waxay u tartay ma jirto falam yugniya canhumaa min allahi shay-an waqiila dkhula annaara maca adaakhiliin waalciyaadu billah waxaa la dhahay gala naarta oo la gala kuwa gelay waxa ay aayaddaasi ka turjumaysaa oo ay daliilu tahay in bani aadamku si kasta isugu dhow yihiin inaanay waxba isu taraynin maalinta qiyaame yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim xoolo iyo maal iyo ehel waxna kuma taraya keliya waxa wax ku taraya wixii aad qadimatay ee ahaa khayr iyo wanaag ee ahaa ajarkii aad shaqaysatay yowma yafiru lmarwa min akhiih waa maalinta ruuxuu ka cararayo walaalkii wa ummihi wa abiih hooyadii iyo aabihii wa saaxibatihi wa baniih naagtii uu qabay iyo haweenaydiisii wa baniihi iyo carruurtii iyo wiilashiisi waa ka ordaya likulli imri'in minhum yowma-idin sha'nun yugnii ku kastaba maalintaa waxaa u sugnaatay arrin ku gaar ah oo ilowsiisay wax allaaliya wixii kaloo dhan bani aadamkii kaloo dhan ilowsiisay allaahuma sallim yaa rabbi waana maalinta nebiyadu ay leeyihiin ama qowlkoodu iyo hadalkoodu ay yihiin ilaahayow na badbaadi ilaahayow na badbaadi halka xabiibka moxamedna sala allahu calayhi wasalam isaga kelimadiisiyo weedhiisa uu leeyahay allaahuma ummatii ummatii ilaahayow ummadayda ummadayda sala allahu calayhi wasalam ilaahay baan weydiisanaynaa inuu inaga badbaadiyo dhibka iyo ahwaashaas ama qaxarkaas maalintaas ilaahay baan weydiisanaynaa inuu inaga badbaadiyo هذا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته